hay-adda diyaargarowga aafooyinka kaydka maamulka somalilan iyo weliba deeq raashin ayaan ku tirgalay kunqoyska wareejiday gudiyada deegaana kumid ee gobolka sool welibana gubro ku hayay madala laka wareejiyay deeqda raashinka mas-uuliyiinta hay-adda gudiyada deegaanada ku faa'iidaysadeen deeqdo ankoorengna xamse cabdi oo kumid ee mas-uuliyiinta hay-adda diyaargarowga aafooyinka kaydka ee maamulka somalilan wayba usukorbi deeqda iyo qaybiyan deegaanka guumaysi waxaanu soo gaadhsiinay deeqdhan saddex boqol oo qoys oo ka kooban lix aytam kuwaasoo isugu jira saliid sonkor bariis daqiiq baasto iyo timir waxaana si rasmiga ugu wareejinaynaa oo nagala wareegaya odayaasha guddida iyo mas-uuliyiinta deegaanka guumays si rasmiyana lagu wareejinnay iyadoo la gaadhsiin doono bulshada baahida u qabta ee ka soo jeedda deegaanka guumaysa in deegaannada gobolka sool ee hoos yimaadda ay mar walba si joogto ah ula qaybsato dhibaatooyinka ka jira haddii ay noqoto ka warhaynta bulshada hay-adda diyaargarowga aafooyinka keedka raashinka qaranku deegaannada hoos yimaadda gobolka sool waxay soo gaadhsiisay kun qoys kuwaasi oo kale ahaa guumays saddex boqoloo qoys yagoorri saddex boqoloo qoys samakaab saddex boqoloo qoys cadaybuur oo boqol qoysah waxaana loogu tala galay bulshada ku dhaqan deegaanadan gobolka sool hoos yimaada dhinaca kale waxaana kumid ee gudiyada deegaana kumid ee gobolka sool oo laka wareejiyey deeqdoon iyo weliba iyo ku mahadnagana deeqda raashinka ku suganahay magaalada guumays waxaan soo dhowaynayaa saaka oo noo yimid raashinka naloo keenay ee saaka noo yimi ee saddexda aytim ka kooban waannu gudoomannay waannu ka gudoomannay dadkii waday annagoo ah dadkii bulshada u shaqayn jiray ee guddida ahaa waannu gudoomannay raashinkaa waanuna ku faraxsannahay saraaxa waayo xilli adag baa lagu jiraa xilli adag marka lagu jirana bulsho weliba dadkeeda iyadaa la dabaalata iyadaana koru qaadda hadda waasay ka dhigto gumaysyada raashinkaa naloo keenay waa gudoomannay dadkiisayna waa soo dhowaynay waddankuna waa nabadgelyo ilaah baa horta marka koowaad mahadle waxaannu ka mid nahay innagu odayaasha deegaanka soonkaab maanta waxaana soo gaadhay raashin ka yimi xukuumadda jamhuuriyadda somalilan hay-adda diyaargarowga aafooyinka ee nortford raashinkaasoo ka kooban lix ay tom oo dhammaystiran annagoo ku hadlana afkii odayaashii iyo dhallinyaradii magaalada waannu ka guddoonnay waana sidii loogu talagalay baanu dadkii baahyaha loogu soo dhiibay raashinkaanu u siinanaa waana soo dhoweynaynaa madaxa nerford ee maanta nala jooga waxaanu kaloo rabnaa inaanu halkan fariin uga dirno xukuumadda iyo hay-adaha internationaalka ahee kalaba inay meeshani nabadgelyo tahay oo wax dhibaatoo ka jira aysan jirin hay-ad kasta oo rabta inay dadkan wax soo gaadhsaana ay iman karto iyo xukuumadda wixii ka imanaya